beesha maxamuud hiraab oo ka tirsan beelaha soomaaliyeed ayaa si adag u cambaareeyey tallaabo gurcan oo dhowaan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ku laayeen dad shacab ah oo u dhashay beesha kadibna ay dowladda federaalka ku tilmaantay inay ahaayeen xubno ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab odayaal dhaqan iyo dhalinyaro kasoo jeeda beesha maxamuud hiraab oo shir jaraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in dadka lagu xasuuqay deegaan hoostaga xiin dheere ee gobolka galgaduud ay ahaayeen xoolo dhaqato shacab ah oo kasoo jeeda beesha maxamuud hiraab wax shaqo ah aanay ku lahayn xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay wax laga xumaado ku tilmaameen in dowladda federaalka ay shabaab ku tilmaanto dadkaas maatida ahaa beesha maxamuud hiraab duduble oo si adag u cambaareeyey falkii guracnaa ee lagu xasuuqay shacabkii xoolodhaqatada ahaa laguna sheegay argagixiso in ay ahaayeen beesha maxamuud hiraab waxa ay si adag u cambaaraynaysaa weerarkii gardarrada ahaa oo ay ku soo qaadeen ciidanka dowlad goboleedka galmudug kuwaasoo ka soo weerar tegay degmada baxdo waxaana dadkaas loo laayay aana qabiil weerarka ayaa ka dhacay gobolka galgaduud gaar ahaan deegaan lagu magacaabo haanlebile oo ah deegaankii ay degganaayeen dadkii sida gardarrada ah lagu xasuuqay deegaankaas oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada xiindheere dadkaas oo ahaay shacab xoolodhaqato ah waxaa nasiib darro ah in dowladda federaalka soomaaliya ay dadkaas rayidka ah oo aan waxba galabsan ay ku tilmaantay argagixiso ma ahan marka ugu horreysa dowladda federaalka ay leyso dad shacab ah kadibna ay ku tilmaanto inay ahaayeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab